magaalada boosaaso oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka dhacayeen dilal loo geysanayo dadka shacabka ah iyo ciidamada ka tirsan puntland ayaa goobaha qaar waxaa la sheegay in lasoo dhigay caddaymo tiro badan kuwaasi oo amniga xaqiijinaya balse shacabka ayaa welwel ka muujinaya ciidamadaasi sidoo kale xilliyada habeenkii waxaa magaalada boosaaso ka dhaca in dhalinyaro ay moobilada ka qaadaan dadka shacabka gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhado ayaa v o eda uga waramay xaaladda amni ee magaalada boosaaso xilli uu xafiiskiisa ugu waramayey wariyaha v o eda boosaaso yuusuf maxamed yuusuf
waxaa jira muxuu ahayde ciidamo badan oo aanu maalinimada magaalada gelinno ujeedadu waxay tahay in amnigii magaalada muxuu ahayde dib loo hanto oo beryo dhawood waxbaa ka dhacdhacay muxuu ahayde ganacsigii muxuu ahayde xoog usoo noqdo iskuulladii muxuu ahayde ardadii ay tagaan qof walbaba muxuu ahayde uu dareemo dowladnimada iyo amniga muxuu ahayde guud iyo kangaar inaanu muxuu ahayde fulino waana waajibaadkii dowladda laga rabay waxaanu go-aansanay inaanu habeen iyo maalinba ay ciidamadu shaqeeyaan anigoo halka aada iyo aada uga mahad celinaya dhammaan ciidamada kala duwan ee ku sugan gobolka bari ujeedadaydu waa sidaa gudoomiye sidaa sheegtaba maalmihii u dambeeyey boosaaso waxaa ka dhacay falalid ku ah amniga askar baa la laayay shaqaale dowladda hoose cashuuraha guraa la laayay dad shacabaa la laayay bal ilaa iyo iminka maxaa idinkaga qabsama arrimahaas
arrimaha muxuu ahayde in badan muxuu ahayde falalkii dhacay ma jiro fal aanan muxuu ahayde aanan raad u hayn laakiin dee ka soo hordhici mayno waxaan rabnaa sidii caadada ahaydba markii aanu xaqiijino oo raadadkaa iyo muxuu ahayde dadkaa aanu baarkaynaba inaan la wadaagno ummadda soomaaliyeed ummadda gobol muxuu ahayde reer puntland iyo kuwa gobolka bariba gaar ahaan degmada boosood inaanu u soo bandhigno iyadoo muxuu ahayde marar horena aanu muxuu ahayde waddada aanu maray fal aan muxuu ahayde aanan raad u hayn wixii dhacay ma jiraan marka xilligeedii iyo goortay ku habboon tahay waxaan rabnaa inaanu soo bandhigno oo aan muxuu ahayde bulshada la wadaagno haddii ilaahay yidhaahdo xaafadaha magaalada boosaaso waxaa ka jira cabashooyin aada u tiro badan dhallinyarada xilliyada habeenkii ah ee dadka moobilada ka qaadanaya ee burcadka moobilada arrimahaas ka waran guddoomiye
arrimaha waxay la tahay muxuu ahayde waa dhallinyaro aada u yaryar qaybtood arday yihiin qaybtood muxuu ahayde kuwo waxbarashadii ka tegay ay yihiin waxaa muxuu ahayde arrintaa aan la wadaagaya miidiyaha iyo dadweynaha muxuu ahayde degmada boosoodba waxaan leeyahay waalidiinta ubadkiina muxuu ahayde xakameeya ubadkiina ceshada waa dhallinyaro aada u yaryar barkoodna aan qaangaar ahayn waxaan hadda muxuu ahayde halkaan uga caddaynayaa howlgal gaar ah oo ku wajahan muxuu ahayde ciyaalada maaragtay nabadda iyo nolosha diidaya muxu ahayde dadka moobilada muxuu ahayde ka guranaya ee toorayada yararkaas sita waxaa weeye howlgal gaara baanu samaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo waalidiinta waxaan halkan iyagana uga sheegayaa haddeeraad muxuu ahay janisas nool beelmeheys ha qabsado ciddii dambe oo muxuu ahayde noogu timaada markii aan howlgalkaa waanu muxuu ahayde ilmineedgaraynayna waa baabi'inaynaa dhammaantood waa soo qabanaynaa wax micnaha muxuu ahayde dowladda iyo muxuu ahayde ciidanka ugu fadhiyaan midna ma jirto waxa weeye inaanu keenno sharciga keenno waa wax aada noogu sahlan marka qof walba jaanis buu haystaa ilmihiisa hadda ha xakamayo hadhow haddii muxuu ahayde waalidku uu noogu yimaado ilmihiisa annagoo falku qabannay la dembi buu noqonaya waxaa dhici doontaa inaan ilmaha sii dayno waalidka markaa aanu ciqaabta u wareejino isaga sharciga horgeyno waayo isagaa mas-uulada lahaa ilmaha dayacay ee ahayd inuu ummadana ka qabto isagana muxuu ahayde masiirkiisa iyo noloshiisa uu meel hagaagsan mariyo iyadana waxa weye howlgal gaar aanu ilaah idinkii aanu ka fulin doonaa suuqa caanaha ee magaalada boosaaso ah halka inta badan ay ka dhacaan dilalka qorshaysan dadweynihii cabashay ka muujinayaan guddoomiye oo baqdin baa la soo dirsay qaarkood baa xarumahoodii shaqada xiray bal dadkii suuqa u adeegtagi jirana waxaa moodaa muddooyinkii ugu dambeeyey in xoogaa ay cabsi la soo dirsay waxba kama jiraan dadku muxuu ahayde yay buunbuunin dhacdo mar ah waxaa weye ciidan baa jooga qof walba wuu arkaa laba boqol iyo muxuu ahayde labaatan iyo afar ciidanaba maalmaha qaybtood muxuu ahayde ka howlgala gudaha magaalada marka waa dacayad baanu haysaa qof baa muxuu ahayde meheradiisa xiray qof meheradiisa amni diro u xiray ma jiro ciidan baa jooga goob walbana ciidan baa taga iskoys walba muxuu ahayde inta ganacsiga maalka muxuu ahayde reer puntland yaallo ciidanka ugu badan baa jooga marka ma filaayo in muxuaha amni daro ay muxuahayde ka jirto goobaha oo qof muxuahayde wax buunbuuniyey ama dacaayadeeyey ama amni xumadaba isagooba ka horseeda horseed u ah marka ilaah idinkii muxuahayde dhibna ka filmayno waana dadaalaynaa waana horena uu dadaalnay haddana waanu labalaabaynaa inaanu amniga sugno dadkuna waxaan leenahay meheroodii ganacsigoodii haddayba jiraan ma jiro baan leeyahay lakiin hadday jiraan dib waa ugu soo noqdeen kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dedo oo u waramayey wariyaha v o ada yuusuf maxamuud yuusuf